guud ahaan soomaaliya meelo badan oo ka mid a abaare ayaa ka jira hase yeeshee waqooyiga magaalada kismaayo waxaa soo buuxdhaafiya kumanaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee kasoo kala barakacay deegaanada jubbaland ay saameeyeen abaarahaasi kuwaasi oo haatan dhibaatooyin dhinaca nolosha aad u adag ay haysato qaar ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa dadkaasi booqday ayaga oo baaq ka soo saaray sidii dadkaasi gurmad loo gaarsiin lahaa faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka jubbaland ee booqday deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo oo dhowaantan dib udejin loogu sameeyey kumanaan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo kusoo barakacay deegaanadaasi ayaa sheegay in ay indhahooda kusoo arkeen xaalad aad u adag islamar ahaantaana dadkaasi ay ku nool yihiin xaalad bani'aadnimo oo aad u adag gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni ayaa sheegay in loo baahan yahay in gurmad deg dega loo fidiyo dadkay abaaruhu saameeyeen oo uu sheegay in ay xaalad aad u adag ku nool yihiin waxaana uu dhaliil u jeediyey hay-adaha ka howlgala gobolka oo uu sheegay in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada xaaladaha bani'aadnimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo hay-adahan samafalka ama caalami ha ahaadeen ama local ha ahaadeen waxaa caado ah mar walba dhibaatadu markay jirto inay gacmahoodu laaban yihiin dhibaatadii markii laga baxo ee roobka yimaado ee ilaahay uu ka dulqaado dadkiina inay soo kala yaacaan oo gurmad waxaad moodaa inay ay soo dhashaan ayagoo fara badan bay xafiisyada dowladda ku wareegaan mashruuc baan wadaa biyaan wadaa kanaan wadaa waaba laga baxaya marka ayaa u baahan ciigii waa ka beriyey ninkii cunaa ka liitay noqonaysaa marka waxaan farayaa hay-adaha noocaas ee ka shaqeeya gobolka jubbada hoose iyo jubbalandba haddii aysan xilligan loo baahan yahay dadkani ay u baahan yihiin aysan waxba ka qabanayn uma baahnin baan dhihi karaa anugu haajir bele sugaale guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe ayaa dhankiisa walaac ka muujiyey xaaladaha dadkan ay ku nool yihiin oo uu sheegay in ay xaalad aada u adag tahay loona baahan yahay in gurmad bani'aadnimo lala gaaro dadkaasi ma la rabo hay-ad dhahayso siduu guddoomiyaha sheegahaye intay mashruuc ku soo qaadato waxaanaan yaalla iyo kanaan yaalla maaha maanta waxaa wax ka weyn baa meesha yaallaa marka jubbaland iyada wax ogaal way dhex socotaa had iyo habeen bay magiciisaynaysaa inta tabarteeda way la tacaalaysaa laakiin dowladda soomaaliya deeqihii u weynaa soo gaarahayeen dadkaa meesha jooga waxba kuma hayaan anugu hadalka waa iga xihan yahay ma sii hadli karo waxaan dhihi lahaa waxaan maanta aragnay waa masiibo waa ninety onkii wixii dhicayay oo kale wey waxa meeshaa yaalla iyo ka daran wey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii booqday deegaanadaasi ayaa sheegay in dadka abaartu ay saamaysay ay ku nool yihiin xaalad bani'aadnimo tan uga adag waxaana uu walaac ka muujiyey nolosha adag ee dadkaasi ay ku nool yihiin isagoona sheegay in maamulka jubbaland ay wadaan dadaallo loogu gurmanayo dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ee kusoo barakacay deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada kismaayo runtii maanta meeshan waxaan ugu imaanay waxaanan la daawan karin waxaan ugu imaanay dad fara badan oo ilaa iyo kor u dhaafaya shan kun oo qoys oo ah dadkii ka soo barakacay abaaruhu oo xooluhu ka dhammaadeen waxa aan meeshan ugu imaanay runtii dad noloshii aas-aasiga ahaa hadday noqoto caafimaad hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto biyo hadday noqoto cunno dad aanan maalmooyin hataa waxaanan maxaa lahay dab saaranin oo runtii aad u rafaadsanaan halkan ugu dhimaanay ilaahay subxaana wa tacaalana wuuna weydini maalinta qiyaamo duruuf adag baa dalkii ku habsatay waa musiibo uu ilaahay nagu imtixaamayo ka dowlad ahaanna dadaal badan baan wadnaa dalka maadaama uu wakhti adag ku jiro wakhti siyaasadeed lagu jiro hay-adihii caalamiga iyo kuwa maxalliga deeqbixiyaashiina ay gaabsadeen marxaladda uu dalka ku jiro darteed annaga ka dowlad ahaan waxaa weye dadaallo badanaan wadnaa oo ka mid ah dadkii wixii aan la soo gaari karno inaan soo gaarsiino ooy ka mid tahay hoy hadda teendhooyin ilaa ku dhowaad lix boqol oo teendho meel aan ooga dhisnay oon rabno dadka in lagu raro oy hoyi ka dhigtaanaan soo kormeernay wafdiga marka waxaasna dadkan wax wax u taraayo ma aha waxaa kaloo dowladdu wadaa inay siiso food forgeries iyo lacago ilaa iyo hadda jubbaland oo dhan afartan iyo shan kun oo qoys kor u dhaafayana lacaga la siinaya waayadii u dambeysay waqooyiga magaalada kismaayo waxaa kusoo qulqulayay kumanaan dad soomaaliyeed oo xooluhu ay kaga leedeen abaartii xoogganeed ee ku dhufatay dhulka miyiga ahi ee guud ahaan deegaanada jubbaland waxaana ilaa iyo hadda isa soo taraya gurmadyada kala duwan ee dadkaasi la gaarsiinayo walow baahida oo badan darteed aanay suuragal ahayn in dadkaasi lala gaaro gurmadyada kala duwan ee la gaarsiinayo waxaana mas-uuliyiinta maamulka ay qeyladhaan ka soo saareen xaaladda bani-aadnimo ee dadkan ay ku nool yihiin aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo